wasaaradda beeraha iyo waraabkaha dowlad goboleedka galmudug ah ayaa maanta iskaashatadaha beeraleyda ee degmada xeraale ku wareejisay cagaf loogu talagalay fududaynta shaqada beeraleyda munaasabadda wareejinta ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka beeraha iyo waraabka galmudug wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda kuwaasi oo ku dheeraaday muhiimadda uu mashruucani u leeyahay horumarinta wax soo saarka beeraha maanta halkan waxaa noo yaallo waan rabnaa inaan lagu wareejiyo oo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo ay ku wareejinayo guddoomiyaha degmadu abuur ilaa saddex boqol iyo konton kiilah oo loogu talagalay in looga faa'iideeyo xoolaha waa abuur calaf ma ahan abuur oo qudaareedo kale ma ahan waa isha waa siid oo ishaga oo fooda siid weeye iyo cagaftan gadaalkeena taalla oo ayadana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan beeraleyda degmada xeraale intaas ayaa maanta noo taalla intaasaan rabnaa inaan mudana wasiir iyo mudana guddoomiye in lagu wareejiyo maanta iskaashatada iyo d o-ga degmada xeraale ee u qaabilsan wasaaradda beeraha in lagu wareejiyo ma badanaya hadalkayga soo dhowaada laakiin macluumaadka iyo waxaan halkaan rabna inaan hadda ku wareejina waa intaas waxaan rabaa maanta waxaa gadaalkeena taagan cagaf cagaftii beeraha lagu falayey makiinadan waxaa raba in laga faa'iidaysto waxaa daba jooga ilaahay idankiis makiinada keligeed ma noqon doonto makiinado kale iyo qalabyo kale iyo mashaariic kale haddii ilaa yidhaahdo marka waxaan rabnaa inaanan kala lumin sidaan maanta ku iri wasiirkaa dhihi doona kelmadda ugu muhiimsan oo halkan maanta aan u joogno waxaa kaloo laga hadlay tababaro iyo insha allah tababarana waana imaan doonaan haddana kuwaan wadnaa calafka dadka reer galmudug waxaa layidhahdaa xooladhaqata beeraley baa layihahdaa labadiiba waa isku leeyihiin dadku xoolana waa leeyihiin beerana waa leeyihiin xilliga abaaruhu dhaceen waxaad aragteen arigii iyo xoolihii inay baabi'een ariga ugu horeeyo marka haddii calafkaas loo beero raashinkii afka laga siinayo waa laga raysanaya sooma abaartan arigu ninkuu markii xaaladdu cuslaatuu buu ku badbaadayaa saasa loogu talagalay inay macnaheedu waxa weye in beeraha iyo xoolaha labadaba aad ka faa'iidaysataan weeye marka waa ku mahadsan tihiin tababarana waa laydin siinayaa iyo wixii kale oo maaragtay suurtagal ah waxaa jira ciidan caraguduudka gudoomiyuhu runtiis ciidda quruxdeeda aniga u bagayba laakiin hadda waxaa la dhisahayaa xaruntii cilmi baarista la dhisahaya mar dhow hadii ilahayd ma galmudug markaasaa la kala ogaanaya haddii ilahayd ma dhulka meesha beerashada ugu habboon iyo meel weliba dalaga ay ku fiican tahay in lagu beero halkaasaan u socnaa haddii ilahayna gaarsiiyo aad iyo aad baa reer xeraale u mahadsantihiin intaasaan rabaa inaan idin idhaahdo